Soomaaliya ayaa leh dhul beereed aad u ballaaran waxaana ku yar dalagyada ka soo go'a beeraha. Bulshada ku nool dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay ku tiirsan yihiin tabcashada iyo dalagyada ka soo go'a beeraha. Inta badan dalagyada ka soo go'a beeraha ayaa waxaa la keenaa magaalada Kismaayo si dadka ku nool magaaladu ay uga faa'iidaystaan. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland Geyle Maxamed Aadan oo aan kula kulmay xafiiskiisa ayaa wuxuu bulshada ugu baaqay in ay dhulkooda hooyo ay wax ka soo saartaan.
ilaahay waa ina barwaaqeeyey webi baan haysannaa dhulkii baan haysannaa cimilo fiican oo beerashada ku fiican baan haysannaa aan isku tiirinno ilaahay aan isku tiirinno xooggeenna aan ka gudubno faw soo wadaa keer maxay wadaa i c r c maxay wadaa dadnimxumay arrintaa noo horseedaysaa marka waxaan farayaa oon u soo jeedinayaa oon ku boorinayaa in ilaahayna la kaashado xooggeenna iyo midnimadeenna iyo isuteggeenna in la mideeyo oo maxaa la yidhahdaa amnigana laga wada shaqeeyo in dalkeenna aan wax kala soo baxnana aan isku boorinno annagu dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanna mar walba waxaan diyaar u nahay in wax karaanka naga inaan gacan siino tala ka geysanno waxaan dhisaynaa hadda research weyn oo bulguduud aan ka dhisaynaa oo aan ku talagalnay in lagu waxbaro beeraleyda iyo daneeyayaasha beeraleyda in lagu baaro cayayaanka iyo cuduradiisa iyo dawooyinkiisaba laabkii baan keeni doonaa marka wasaaraddu waxay leedahay aan hore u soconno aan isku tashanno ilaahayna aan ku tashanno aad baa umaadsanta